Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan ayaa hay-adda WHO kala wareegay shan gaari. Munaasabadda gawaarida lagu kala wareegayay waxaa goobjoog ka ahaa Wasiiru Duulaha Wasaaradda Caafimaadka Dr. Isu Maryame Maxamed Xuseen, qaar ka mid ah agaasimo waaxeedyada iyo madaxda hay-adda WHO ee gobolka. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa wareejinta deeqda ka hor kulan la qaatay wafdiga ka socday hay-adda WHO. Wafdiga ayaa ka warbixiyay howlahooda Soomaaliya iyo qorshahooda hortebinta u leh qaybta caafimaadka Soomaaliya. Agaasimaha waaxda dawada iyo qalabka ee Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Maxamuud Cadow ayaa ka waramaya muhiimadda kulanka iyo gaadiidka ay wasaaradda la wareegtay.
waxaa maanta booqasho noogu imaaday wafdi ee, ka socda hay-adda caafimaadka adduunka soomaaliya xafiiska ugu sarreeya ee Geneva sidoo kaleeto oo uu la socday Dr. Malik oo ah madaxa hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan Soomaaliya waxay kulan la qaateen wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiir dowlaha iyo agaasimayaasha wasaaradda ee, kulanka ayaa ahaa sidii la iskaga wareysan lahaa waxyaabaha u qabsamay xukuumadda federaalka Soomaaliya muddadii ee xafiiska la joogay iyo sidoo kaleeto waxyaabaha hadda la rabo in maxaa la yidhahdaa dowladda federaalka xukuma- dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo xoogga saarto iyo shirka iskugu imaan doonaan wasaaradaha caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka dhan oo ka dhici doona Geneva ee labaatan iyo saddexda bisha May oo dowladda soomaaliya laga rabo inay ajandayaal waaweyn meeshaas oo ay geyso waxaan tusnay ee, shaybaarka dhexe ee qaranka sidoo kaleeto waxaan tusnay isbitaalka weyn ee damartiino ee, warshadda oksijiinka iyo ee, haya- ee, national institute of health oo ah macadka caafimaadka qaranka intaas waaba waxyaalihii aan tusnay waana guulo wasaaradda caafimaadka ay leedahay rabnana insha allahu inaan sanadaha soo socdo inaan xoojino waxyaabaha kaleeto oo aan ka wada hadalna waxaa ka mid ahaa sidii loo kordhi lahaa isbitaalada waaweyn ee waddanka uu leeyahay ee, xooggana loo saari lahaa horumarinta caafimaadkaas sidoo kaleeto waxaan la wareegnay gaadiid ee, loogu talagalay inay isticmaalaan howlwadeennada caafimaadka ee, qaarkoodna la sii doono maamul goboleedyada soomaaliya ka jiro si ay u gutaan adeegyada iyo shaqooyinka ay u hayaan ummadda soomaaliyeed ee ku nool meelaha ay joogaan ee, wuxuu qeyb badan ka qaadan doonaa marka inay gaaraan meelaha ay adag tahay in la gaaro ee, ayadana waa uga mahad celinaynaa hay-adda caafimaadka adduunka